kulanti wacan u wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale waa taxaniheenii labaad iyo qaybtiisii toddobaad taniyo waagii ereyga qoran la helay suugaantu waxay ahayd duxda ugu wanaagsan ee ereyga qorani leeyahay daaqad ay ka dheehdaan dhacdooyin tagay miisaan ay saaraan taagantaa iyo agab ay ku odorasaan timaadada ayay u ahayd almiyaha waxay ahayd suugaantu welina tahay muraayad bulshadu isku daawato iyo fure ogaalkooda hoose lagu helo miftaaxna ugu noqda helidda siraha qarsoon ee kownka mar kale waxay u ahayd madal u dhiganta waadi cabqar oo uu caqligiisa qof walba kaga dhurto miidda iyo micnaha ereyga suugaantu waa dugsi qofku ka baran karo nolol dhammaystiran oo saxarla waa halka uu kula kulmi karo arwaax ka hoyatay ifka oo qaarkood lacnad weyn karo dar kalena ducow miisayo marar badan suugaantu waa dabiib iyo hab nafeed oo qofku isku baanto ku nafiso uu kaga baxso dareemadiisa kuwa ugu qaabka daran sida ugu sahlan ruuxda u malga mar waa wadiiqo uu wax isugu sheego ama cid kale war ugu tebiyo marka uu naftiisa qofku la hadlayo waxa aan tusaale soo qaadan karnaa cabdiqays oo la hadlaya naftiisa ase hadalka oo ka dallacmay aynu u helnay codkiisa isaga oo leh waxaad jeceshahay lama helo naftaydaay wax ku jecelna diidee
ma og tahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahalama
dhexdoojewaa hees uu cabdiqays ku aamusiinayo dowqannimada naftiisa una caqli celinayo damaceedana ku joojinayo mar kale suugaantu waa agab dagaal iyo hub lagu duulaan tago hagardaamo aan xadhinna lagu gaarsiiyo colka aad xiiraxiiraha tihiin si fudud waa astaan halgan iyo guubaabo aan harin waxaa tusaalaha ugu mudan noqon kara guubaabadii soomaalidii geeljaraha ahayd isugu tebin jirtay gabayga iyo maasooyinka gobannimodoonka ahaa ee lagu dagaalgalay xornimo lagu naaloodana lagu gaaray suugaantu waa alaan ay ku wada xidhiidhi karaan laba qof oo adduun iyo aakhiro kala jooga waa kan xasan geni oo heestii daljir kula sheekaysanaya allah u naxariistay halgamaa sheekh bashiir heestan waa tii koowaad ee lagu barto xasan geni iyo allah u naxariistay maxamed nuur jangow oo laxankiisa cuduun isku baray dadka haddii cabdikariim jiir heesta sabab kale hamoodine ay tahay tan laxankiisa wanaagsan dadka bartay heesta daljirna jaangow kaalintaas la nooc ah ayay ugu jirtaa sidaan hore u sheegnay waa iswaraysi qof tawafay iyo midna u dhexeeya abaan xasan ganay ayaa hadalka ku horeynaya wuxuu noo sawirayaa xilliga sheekadu bilaabantay dabadeed wuxuu noo tabinayaa cidda ay kulmeen xilli dad wada gamcay xidiguhu dhammaantood sidii oo ay colloobeen cirka bancidla ah ka dhigeen ayuu kacay waxay si muuqata u sheekaysanayaan sheekh bashiir wuxuu weydiinayaa dad ay wada yaqaanaan oo dunida ka tegay markii ay istooydaan ayuu axmed guray u horraysiinayaa weydiimihiisa dabadeed waxaa loogu jawaabayaa xalanuu la daris yahay dudada u kala rogan xaawina ma durugsana sayid maxamed iyo xirtii daraawo sheedinaya dib isu arkeen ayuu warsanayaa kolkaas ayuu ugu jawaabayaa degal baanu wada niil wayse diga rogteen shalay mar kale ayuu su-aal u celinayaa jenaraal daa'uud isaga mays aragteen ayuu leeyahay kolkaas ayuu ugu jawaabayaa duleedkayaga weeyaan dadna way isku jecelnahay maxamuud carbi oo aragiisa cid ugu dambeysay markii uu diyaaradda raacay iyo faarax cumaar miyadas aragteen iyaga ayuu ka daba tuurayaa inta uusan hadalka dhammayn isna wuxuu ugu jawaabayaa durdurrada naciimaa malag daadaheeyaa suugaantu waa urkubaallaynta ruuxda iyo isdiidooyinkeeda waa goonimeernimada qalbiga waa gorfaynta garaadka waa xabsiga xasuusaha waa dalxiiska dareemada waa tabashada maanka waa shidaalka kasmada waa catawga dubaalqa waa badbaadada nafta suugaanta noocaas ah ee waxaas oo shaqo qabata ayaa leh qof suugaanyahan la yidhaahdo waa shakhsiga dareen walba oo aadmigu leeyahay u bedeli kara erayo cudoon oo damiirka toos ula hadla abaan xasan geni xaaji cabdilaahi isagoo oo maanka ku haya kaalinta uu hal abuurku ugu jiro bulshada ayuu toddobaatanaadkii falkiyey riwaayad caan ahayd oo heeso badan oo cudoon ku jiray waa riwaayaddii loogu wanqalay dumistii aqalkayaga iyo arooskii inankayaga oo magac bixinteeda uu lahaa allah u naxariistee abwaan maxamed cali kaariye riwaayadan oo uu xasan geni waxyaabo badan kaga hadlay waa riwaayaddii saddexaad ee abwaanku sameeyo habeenkii sanadka cusub ayaa la daawaday tiyaatarkana la saaray riwaayadani waxay baarka sare kaga jirtaa suugaanta xasan geni wuxuu kaga sheekaynayaa habdhaqanka ninka soomaaliga ah ee guursiga badan xilna aan iska saarin xilihiisa iyo silaca ka qabsada haweenayda u badheedha ninkaas kuna dhiirata gelidda nolol aan ujeedo fog lahayn heesaha ku jira waxaa ka mid ah heesta aan u soconno maqalkeennuna daaran yahay ee ah caashaqa habaayicin oo ay talantaale ugu luqaynayaan allahu naxariistee xaliimo khaliif cumar magool iyo xasan aadan samatar naaxiyadeedana uu lahaa allahu naxariistee axmed nuur jaangow luuqda cudoon ee ay ku heesayaan kasako waxay ka heesayaan noolaha soomaaliga ah dareen ka dahsoon badankood xasan geni heesta waxa uu kaga sheekaynayaa barbaar bandhiganaya jacayl dareen jacayl keliya maahe nolol dambe iyo macno shishe oo maalmaha xiisaha ka fog ka warramaya iyo inan caqligeeda hadlaysa ee aan caadifadu hoggaanka u hayn una afduubnayn hiiraaca iyo aftahamada ragga wiilku intaa ugu sarbeebaya hoga tusaalaynna hadalkiisa ayuu ku ladhayaa uu u caqli celinayaa aftahannimo ayuuna ku dagaalgelayaa gabadha ayaase mar walba karkaarka weydaarinaysa iyadoo aan asluubta iyo dareenka hagaagsan ka tegin inkasta oo maankeeda ku wareegayaan erayo ay caqliga ragga kula yaabayso haddana marna afkeeda wax sawliil ah ka odhan mayso wiilka ayaa hadalka ku horeynaya wuxuu daliishanayaa sida kownkan iyo sunnadiisu tahay tan iyo maalintii aadamaha la uumay iyo hadeer oo uu dhantiisa ka hadlayo wixii jiray ayuu baydad ugu koobayaa waa aftahan hadalyaqaan ah dantiisana tuduc tuduc u tidci kara dabadeed ku jalbeebin kara duxdiisa maanka inanta cararta ayuu ku horeynayaa isaga oo leh dhoolay waagii carlada alla abuuray caradeedana goglay xidhifyadeedana ciiddii uu goglay buuraha uga dhigay dhardhaaro adkeeya badda iyo webiyadana durdurro ay anfaacsadaan aadanuhu ka yeela waxaa jiray welina sidii u jira saddex wax oo isku sidkana oo aan isbedelin waa nabad iyo colaad mid sabool ah oo faramaran iyo mid hantiilo ah oo quba anfaaciga iyo laba iscaashaqay waxa uu ka sheekaynaya oo xasuusinaya in cuudka loo qoray aysan marna cunaheedu weydaaranayn ee ay helayaan wixii calaf ee sadkooda ahaa haddii ay guri dhistaan ee ay uur samaato weydhiisa maqasho oo ay hawraarsan iyo guddoonna tidhaahdo hadalkiisa
cirsyada badkaga xiidhin iyo buuraha culul webiyada cartamayo cirsyada badkaga xiidhin iyo buuraha culul amrigeeda duunyada waxa jira ayriyo in xoolaaney cimrigeeda dunyada waxa jira coliyo nabadye cayriyo inxuulane iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay
aftahanimadiisu maankeeda ma saaqayo haddana isma diidsiinayso inuu yahay aftahan harowsan kara haddii caadifadu hogaaminayso ma cajibinayo garaad hadalkiisu ee markeeda ayay iyaduna waadi cabqor ka darsanaysaa xikmadda iyo hadal helidda markeeda ayay garasho hadlaysaa nolosheeda in aysan ku furayn bankii garyaanna u sheegaysaa waxa u qoranna oo qofka ay nolosha wadaagayaan ka mid yahay ay ishelayaan laakiin aysan iska shalwinayn jar dhammaadkiisa aysan hubin harowsiga ina rageed iyo hadal badnidiisa ayay iska diidaysaa garashadeeda ayay ku moosaysaa mawjadaha laboodka ee aan dhammaadka lahayn guntoodana la gaadhin horey ayay uga dhaaratay in aan caadifadu hoggaankeeda qaban oo khiyaalku hodin mar walba maankeeda waxaa hor imanaya hoogga ka dhalanaya haddii ay caadifadu hoggaamiso si kalsooni leh inta ay kursi jeegada ugu dhigatay ayay caqligeedana kaashanaysa go-aan aan geed loogu gaban cidna loogu gafinna golaha keenaysa waxay ku dagaalgelaysaa hees maankeeda ku wareegaysa si fiicanna aysan u garan karin fanaanka ay hibanuura la qaadayso nac haddaad falaysana nabad lagama jiitee waa la ysdaba nitiqiyaa haa sidaas samee waxba ha u gafin ayay iskugu sheekaysay haddii uu bilowgii dunida ka sheekeeyey isla qodobkii uu sheegay ayay mid la mid ah ku beegaysaa sida dubnadda ayay la dhigaysaa markeeda in caqliga lagu noolaado maqaadiirtana aan loo badheedhin iyada oo aan qorshe laga lahayn dhammaadkeeda ayay u tabinaysaa sida hablo badan kuma qancayso wixiina loo qoray ayaan helaynaa ee hay diidin in nolosheedu noqoto godmadow gacanta geli ayay diidaysaa kuna gacan saydhaysaa sideedaba guurku waxa uu noqdaa godmadow gacanta geli markii aan qorshe laga lahayn si fiican laysu aqoon ee si habqan ah iyo khayr ayay ku dambayn la ysku guursado si xasiloon ayay u leedahay cabdow hadal aan hufnayn caqli ayaa lagu diidaa caqli ayaa lagu diidaa in dunida la keeno ilmo aad ku cadaab mudan karto daryeel xumadooda caqlaa lagu diidaa adigoo aan cilmiyen guurka inaad isku maqiiqdo caqlaa lagu diidaa guursiga qof aydan isku nolol iyo duruuf ahayn caqlaa lagu diidaa adigoo aan diyaar u ahayn guurka inaad geshid ee caashaqaan igala aad
noloshayda cayriyo cilmi buuran ku qaabil ku carcaarin maaye calashaqaysan maayo cilmi buuran ku qaabil ku carcaarin maaye calashaqaysan maayo
codka asalka ee heesta ciddii dhegaysata waxa uu xasan aadan leeyahay "Ah, waa midhaha iskudayga koowaad ee fashilka kusoo idlaada ee ina rag kala kulmo isku maqiiqa gabar nolosheeda caqli ku maaraysay caadifadana gadaal marsatay intaa kuma ekaanayso waayo ina rag oo mar hore nadray in uusan si fudud isu dhiibin go-aankiisa uga tanaasulin riyadiisana kaga hadhin oo kab cidla ah isku timin mar kale ayuu soo rogaal celinayaa dhanka kale ayuuna kasoo duulaan tegaya weerarkana kasoo qaadaya waa inan rageed oo xeelad iyo xoog waa mataano ah dheeg kale ayuu isu soo taagayaa wuxuu dhinac ka tusayaa in nooluhu kala duwanaan ku xukuman yahay oo laba walaal oo ib wada jaqay haynta adduun ku kala badan yihiin garasho iyo ogaalna isdheer yihiin wuxuu horkeenayaa tusaalayaal badan oo doodiisa xoojiya garab iyo gaashaanna u noqonaya duulaankiisa in dadka qaarkood sida fardaa durduriyaan qaar kale qaalmi rogtaan kuwo sida faraskii sayidkana buuraha fantaan qaar kalena taako gadin karin oo fadhiid yihiin oo cilmiga ilaahay sidaa dhigay ayuu u sheegayaa kuwo in indhuhu dam noqdeen qaar kalena habeen madow gudaan iyagoo oo aragooda ifsanaya ayuu mar kale hordhigayaa waxaasoo dhanna yihiin waano iyo wax ku qaadasho ayuu u tibaaxayaa mahmaadii ahayd sii jirtay ma sii jirto ayuu u furfurayaa in habeenkii xalay ahaa cirkuhu wanaa daruuro caawana mar qura lagu arag oo banki gariyaad oo aan geed lagu ogan yahay ayuu dhegta ugu sheegayaa kol kale qori kale oo dabka uu shiday ee, sii gamaaraya sii holciya ayuu raacinaya isagoo oo leh howlaha adduunyadu way ishareer socdaan farxadda iyo murugaduna marba mid ayaa hor ahaada weligeedna farxadda noloshu ma dheeli tirmin ee dhudiyey habaayicin caashaqa tahay duryaankaba cagaluma waa yidhi caynkaa wax loo yidhi ma u tahay duryaankaba cagaluma waa yidhi caynkaa wax loo yidhi kuwa cararayay lardan inay ku cibra qaataan caashaqaba kuwa cararayay lardan inay ku cibra qaataan caashaqaba
hadalkii ka soo dhammaa wiilkii go-aankii u dambeeyeyna wuxuu ku soo wareegay dhinaca inanta waxaad daqiiqadaa u dambeeyey hardamaya rajo qof ka dhowr sugaya iyo qof rajadaas inuu quus iyo niyajab ku bedelo u goclaynayo sheekadu waa dhammaad inantu markan in dhanka diinta loola kacay fahantay garatay in dabinkii inan rag ku degi jiray hablaha aan aqoon badan lahayn loo dhigay asalkaba ninka soomaaliga ah marka caqliga lagula hadlo ayuu diinta isku qaadaa isagoo aysan dhab ka ahayn laakiin ku dag isleh haweenayda aan ogaal diimeyd oo fiican lahayn waxay ku doodaysaa inay iyaduba taqaan in kudcurka iyo caddadu walaala yihiin iskuna sidkan yihiin in maalin walba mid waayuhu laba dibleeyo noloshu ku durduriso jeedalkeeda quusta ahna la dhacdo halka mid kale uu ku ciidayo nolosha caruus noqonayo caruurna u dhalanayso mid inuu caafimaad yahay oo cuud iyo cudud labadaba haysto midna uu caydh faramadhan oo cunto iyo ceesh waaye yahay intaasoo dhan inay u warhayso laakiin ay danteedu ahayn diidista dhammaan dhacdooyinkaas asi ay ka tahay u caqli celin iyo waxu sheegid qof aysan doonayn inuu nolosheeda hodo qof kalena hagardaameeyo waxay leedahay baddo caarid maalmo ah cawadaranta fiidkiyo caddadaa walaalo ah cadceeddii timaadana dadka ruux cadibano waayuhu ku ciiriyo mid caruus ayaa jira caadigama saarree cilmiyada ilaahay anigoo aan caasiyin cabsi haygu gelinini adigoon cuud dhaqan caashaqaan ku taabtaan cudurdaar u yeelee ceeb kale miyaan dhimay hadalkii ayaa halkaas ku go'aya waa lagu kala dareerayaa fadhigii bilnaa ee ay wadaageenna halkaas ayuu ninku kala hoyanayaa guuldarro laba midba way caawiyeen gabadha waa ta hore eh caqliga ayay ka horraysiisay caatifadeeda marka labaadna waxay ku dagaal gashay weerarkii ninkana ku jebisay aqoonteeda iyo kasmada ay leedahay waxaase hoog iyo ba u sugnaaday haddii ay ku jabto weerarada dambe ee uu soo qaadi doono hablaha waa in ay sida inantaas caqligu hogaamiyo caadifaddana ay xilliyada xasaasiga ah meel ku oodaan waa in aqoontooda maadiga ah iyo diiniga aan lagu addoonsan garashadoodana la ciidayn guurku waa go-aan laba qof oo qoys iyo nolol dambe oo abuur curdan ah lagu dhisayo haddii lagu dagmo qadarka oo aynaan ogeyn waxa uu maagan yahay waa hadimo aan dhammaad lahayn guurku wuxuu micno ku yeeshaa marka la darso ee la odoroso dhacdo kasta oo dhici karta qorshe hagaagsanna laga yeesho qofka inuu garaad ahaan u karo ayaa go-aamisa guurka oo u keentaa noloshiisa baraadhe uu ku caanamaado aada iyo aad u mahadsantihiin intaas ayay nugu dhan tahay maanta waxaan rajaynayaa inaynu dub isu maqli doono
وعرعنا dibadooda waayahu ku cirin
حليمة
cadcadiintii maadana dadka ruuxa dibadooda waayahu ku cirin mid caruus yaa jiro caaqida ma sarree cilmiyada ilaahay mid caruus ayaa jiro caaqida ma sarree cilmiyada ilaahay anigoo aan caasin cabsi ha igu gelinin adigoo aan u dhaqan anigoo aan caasin cabsi ha igu gelinin adigoo aan u dhaqan shaqan ku taabtaan cudur daaruye ceeb kale cashaqan ku taabtaan cudur daaruye ceeb عاشق غبان